أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo ugu doorka roon howlgal lagu dilay askari murtada ayaa ka dhacay magaalada jowhar ee wilaayada shabeellada dhexe iyadoo faahfaahin dheeraad ahna laga helayo howlgalkaasi maamulka shaaldirirka ee jubbaland ayaa deegaano hor leh kala wareegay kooxda ardada soomaaliya xilli xiisad culus ay ka dhexayso labadaasi dhinac maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowlad diini ah u qabtay qaar ka mid ah macallimiinta madaarista ee hoos tagtaa maktabkaasi wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah kaasoo ka soo baxay safka murtadiinta xilli ayse soo tarayaan qulqulka toobadkeenayaasha ee soo gaaraya dhulka shareecada islaamka lagu maamulo bulshada ku dhaqan degmooyinka buulufulaay tiyeglow iyo xindheere ayaa goobo fagaaryaal ah ku daawaday filimkii ay dhowaan soo saartay mu'asasada alkataib ee hadiyadda ciidda ahaa
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay shan iyo tobanka bisha dulxija kun afar boqol afartan iyo toddoba qodobadii warka subaxnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan howlgal lagu dilay askari murtada ayaa ka dhacay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe wararkan naga soo gaaraya magaalada jowhar ayaa sheegaya in ciidamada mujaahidiintu saacadihii lasoo dhaafay howlgal ay ka fuliyeen gudaha magaaladaasi kaasoo lagu dilay askari murtada askariga la dilay ayaa la sheegay in laga soo furtay qorigii uu watay maamulka shahadadirirka ee jubbaland ayaa deegaano horle kala wareegay kooxda ardada soomaaliya xilli xiisad xoogan ay ka dhexayso labadaasi dhinac casaam carafaad ayaa warbixinta warkan haya wararka ka imaanaya gobolka gedo ayaa sheegaya in maamulka shahaadala dherarka isku magacaabay jubbaland uu koox ardada kala wareegay degmada luuq mas-uuliyiin ka tirsan maamulka axmed madoobe ayaa gaaray degmada luuq halkaas ay kula kulmeen saraakiil ciidan maxamuud sayid aadan iyo guddoomiyaha degmada doolow ayaa degmada luuq ka sheegay inay ka shaqayn doonaan sidii siyaasadda maamulka jubbaland looga hirgelin lahaa degmooyinka gobolka gedo dhowaan ayay ahayd markii maamulka garbaharey uu cilaamiyey inuu taageersayay axmed madoobe islamarkaana qaadacay doorashada koox hurdada ay qorshaynaysay inay gobolka gedo ka hirgelinayso dhinacyada ayaa horay ugu dagaalamay degmooyinka ay ka mid yihiin balad xaawo iyo doolow balse waxaa muuqata in maamulka shahaadala derarka jubbaland uu si farsamaysan koox hurdada uu kala wareegay degmooyinka gobolka goda ugu muhiimsanaa mahadsanid cazaam maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowladdiini ah u qabtay qaar ka mid ah macallimiinta madaarista hoostaga maktabkaasi sida uu ku waramayo oo saadiq muumin munaasabadan oo gabagabo u ahayd dowratu ta'hiilulmucallimaad oo socotay muddo afar maalmood ah loona qabtay mucallimaadka wax ka dhiga mu'asasada alrabiic iyo rawdatul abraar ee hoos tagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa ka dhacday degmada boqaqable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan gabagabada dowratu ta'hiil ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin nuqubo culimo iyo marti sharaf kala duwan waxaana munaasabadan ka hadlay sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan iyo naqiib cali maxamed cismaan abu caaisha afhayeenka nuqubada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyagoona ku booriyey mucalimaadkii dowladda loo soo gebagabeeyey in si naxariis lah ay wax u baraan ardayda ay macalimiinta u yihiin bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin wasali allaahuma wasalama calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbi ajmaciin dadka muslimiinta meesha jooga gaar ahaan gabdhaha dowrada qaateed meesha jooga dowrada maaragtay cilmiga ku qaadanayay waxaan u dardaarmaynaa kow allah subxana wa taala cabsidiisa ayaan u dardaarmay waxaa kan u dardaarmaynaa culumta ay qaateen ee muddada meesha ay joogeen ay qaateen ee lagu dul aqrinaya culum fara badan bay qaateen inay dhaqan geliyaan barashada keliya oo aan maaragtay cilmiga lagu camal falin nacfi ma keeno in marka camaliya loo bedelo oo wixii la qaatay maaragtay lagu dhaqmo oo maaragtay ay ku dhaqmaan oo dhaqan ahaan loo fuliyo jirkooda iyo lafahooda uu ka muuqdo xaafadahooda uu ka muuqdo akhlaaqdooda ay ka muuqato ayaan u rajaynayna insha allahu tacaala bacdallaahi waxaa mahadsan juhdiga dadkan sameeyey maktabu tarbiyatu tacliim isu keenay gabdhihii mucalimaadka ahaa oo maaragtay ayagu dadka waxbarayay iyaguna aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin waxaa mahadsan walaayada islaamiga ee gobolka hiiraan khaasatan muxaafadatu buqa qable intaa kadib waxaan idin leeyahay mucalimaadaa laydinku tilmaamay mucalimaad asaaba mucalima maxaa loo sheegayaa horta marka dowladda loo furaayo soomaalidu waxay dhahdaa faraska maxaa saaba orod badane maxaa usha loogu dhufanaya marka ha sii dadaalo waaye ha sii dadaalo ha sii laba lixaadsado waaye marka insha allah waxaan rabnaa waxyaabaha aad barateen qulubta kuwa weelaysaan ood qulubta gashataan dhanka kale waxaa goobta ka hadlay ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed isagoona haweenka mucalimaadka ah kula dardaarmay in cilmigii ay faa'iideen laga dareemo ardayda iyo guryahooda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu allah tabaaraka wa tacala nu mahadcelinaynaa Eh, bacd alxamdulillahi tabaaraka wa tacala waxaan u mahadcelinaynaa eh, maktabka tarbiyada tacliim ee dadaalkan iyo juhdigan bixiyey haddana dadkii mudnaa ee maaragtay in badan ragga ka yaqaanay ee haween haddana u doortay ee maclimaadka maanta aan hor fadhino dadaalka ku bixiyay waa u mahadcelinaynaa sidoo kale maclimiintii ee maaragtay duruustaa bixinaysay ee dadaalka iyo juhdiga ee duruustaa siinaysay iyagana waa u mahadcelinaynaa jazaahum allahu khayran gabdhihii iyagana ma ogtahay iyagoo eh, axwaashooda iyo howlahooda iyo aan dareemayna haddana ma ogtahay soo jilib xirtay eh, inay dadkii wax baraano iyagoo maaragtay mashquulkooda oo ka badan yahay iyagana waa u mahadcelinaynaa haddana waxaad barateen haddana dadaal iyo juhd aad ku bixisaan oo aad ummadda gaarisaan aad go'aansateen marka waa ku faraxsannahay jazaakum allahu khayran wax maanta ugu fiican ee ugu mudan ee dadkan maanta diintooda gaarsiin kara waa hooyo tarbiyadii qaaskeed iyadaa iska lehed haddii xaafadan hooyo fiican joogto macalimidan hooyo fiican ay noqoto meesha waxaa kasoo dhalanaya jiil mustaqbal ugu tashan karo qaar ka mid ah haweenka mucalimaadka ah ee dhammaystay dowladda ayaa ka warbixiyey kutubadii ay ku qaateen iyo cilmigii ay ka faa'iideen muddadii ay dowladda socotay anagoo ah gabdhaha muslimaadka ee degan degmada buqable waxaan halkan ku qaadanay dowro magaceeda uu yahay tahliil mucalimaad waxaan ku qaadanay dowradaas duruus fara badan waxaa kamid ah tarbiyatul awlaad waxaa kamid ah duruq tadriis waxaa kamid ah qawaacidul imlaa sidoo kale waxaa intaas garab socda ku qaadanay maxaadarooyin kala duwan sida ikhlaaskoo kale laga hadlay sabarka towbada qaswatul fikirka waxyaabo fara badan aan ku qaadanay waxaan rajeyneynaa waxaan ku qaadanay inaa wax badan aan ka faa'iidno wax badan faa'iido badanna aan ka helno haddaan nahay gabdho oo guryahana mucalimaadka ah madaarisna mucalimaadka ah intaasoo idilna waxaa noo suurtageliyey allah subxaanahu watacaala annagoo ka mid ah gabdhaha maclumaadka degmada buuqa qable waxaan qaadanay dooro socotay muddo afar maalmood ah oo magaceedu ahaa tahyiil maclumaad shacaarkeedana ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulin can raciyatihi khaasatan ani waxaan ka mid ahay gabdhaha ka socda mu'asasada rabiic anigoo ka mid ah maclimaad wax ka dhiga rawdatul abraar waxaa maalmaha noo socday dooro magaceeda uu yahay ta'hiilul maclimaad shicaaruhana uu yahay kullukum raacin kullukum mas-uulun can raciyatihi waxaan ku qaadanay dowrada duruus kala duwan waxaa ka mid ahaa tarbiyatul awlaad uruqu tadriis kaloona mahad celinaya maktabu tarbiyat wa tacliim dowradaa noo soo qabanqaabiyey dowladdan loo qabtay mucalimaadka wax ka dhiga mu'asasada alrabiic iyo rawdatul abraar ayaa qayb ka ah horumarka waxbarasho ee wado maktabka tarbiyadda iyo tacliinta ee wilaayaddii islaamiga ah ee hiiraan mahadsanid saadaq wilaayadii islaamiga ee jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenyaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta xilliga uu isa soo tirayo qulqulka toobadkeenyaasha ee soo gaaraya wilaayaadka islaamiga ah cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa tafaasiisha warkan haya askartan toobadkeenayaasha ah ayaa tiro ahaan gaarayay laba askari kuwaasoo ka soo goostay safka maleeshiyaadka murtadiinta waxaana toobadda loogu qabtay deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose halkaas oo ay iska soo dhiibeen maleeshiyaadkan ayaa sheegay in maamulkaasi ashahaadala dirarka ah ay isaga soo carareen sababo la xidhiirta xurriyad iyo xuquuq la'aan isbiirsaday waxayna kasii mid ahaanshiyaha maamulkaasi ka doorbideen in mujaahidiinta ay isku soo dhiibaan kadibna ay danahooda qabsadaan bismillaahi raxmaani raxiim anu waxaan ka soo baxay haddii loo dirogolaadooy dugsiga akademiyan ka soo baxay oo kismaayo ku yaal marka waxaan ahaa ciidankii oo federaalka laga horgeeyey oo xasan sheekh dagaalka la geliyay kadib waana la soo celiyey birool aanu ka shaqayn jiray inta bool xajiya birool oo dhexaysan anugu ka roondayn jir fasahaydo alxamdulilah asbaabahan uga soo tageen kolley dhibaatooyin fara badan oo meesha ka jiray oo xaqanagii oonu weynay iyo haddii ilaahu dil ogolaadoy adiga yar cunaqabatayn aanu shacabnimo intaanu xitaa mogta isku daynaan shacab noqono shacabnimadana inu loo diiday oo intaan iska dhaafan inaan iskanimo iska dhaafan doono mogta taa darteed unbaa igu kaliftay inaan kasoo tagoon mujaahiinta su-aadaas ah anigu waxaan ahaa askari ka tirsan jubbaland xaalaysaa ay tahay waxaan go'aansaday inaan iskaga dhexbaxo oon xornimadeedii dib u helo shacabnimadeyda horeetaan iskaga laabto dhibaatooyinka waxaa ka mid a hadee xornimo darro qofuun iska shaqeynoo halkaa iska joogla xaquuq la-aana ha ahaatee mataqaanaayay aakhari adduun macnaha meel u socdaan garanayn camal qori wada waa lagu leey laakiin waxa u wata ma garanaysid xaalaysa ay tahay waxaan go'aansaday inaan iskaga dhex baxo markaan kasoo dhex baxayna si fiican baa la ii soo dhoweeyey maamulka shahaadala dirarka ah ee isku magacaabay jubbaland ayaa dhibaato xoogan ku haya maleeshiyaadka uu ku adeegto waxaana marar badan baraha bulshada lagu arkay askar maamulkaasi ka goostay oo ka hadlaya dhibaatadii ay ku qabeen axmed madoobe intii ay dabadhilifka u haayeen waad mahadsantahay walaalka bukhaari bulshooyinka ku kala dhaqan degmooyinka buulofulay tiyaglow iyo xiindheere oo ka kala tirsan wilaayaadka islaamiga ah ee baayo bakool iyo galgaduud ayaa goobo fagaarayaal ah ku daawaday filimkii alkataabi ay soo saartay dhowaan ee hadiyadda ciida aynu ku horumarno bashiir muuxidiin awayman oo isdaarka lagu daawaday degmada bulofulay warbixintan ka diyaariyey kow iyo labaatankii rajab kun afar boqol afartan iyo laba hijriyada safar dheer kadib waxay mujaahidiintu ugu dambeyntii soo gaareen gidaarada xabsiga boosaaso koolkaas ayuu mujaahid waliba xabadda ka bilaabay aaggii ku beegnaa kuna taqadumay jeelkii murtadiinta halkaas oo dhab ahaantii ay ku sugayeen walaalo dulman oo marunkan u sugayay gurmadkooda kuna xiise qabiila kulankooda boqolaal ka mid a bulshada ku dhaqan degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bahay ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimkii dokumentariga ahaa ee hadiyada ciidda ee ay bahaysay mu'asasada alkataa'ib kaas oo si weyn u soo jiitay dareenka dadweynihii daawanaya filimka bandhigga filimkan ayaa waxaa isugu yimid boqolaal dad ah oo bulshada ka tirsan kuwaasoo si wada jira u daawaday muuqaalka iyagoo muujinayay xiiso iyo uryaaqhiid intii uu socday filimkan dokumentariga ayaa lagu soo bandhigay muuqaalo isugu jira taariikh dhacdooyin iyo sawiro muujinaya xaalado adag oo uu soo maray jihaadka wakhti xaadirkan ka alowsan caalamka islaamka sidoo kale waxa uu xambaarsanaa fariimo ku wajahan muslimiinta waxaana ugu saameyn badnaa marka lasoo bandhigayo sidii uu u dhacay weerarkii fukul caani ee lagu soo furtay boqolaal maxaabiis ah kaasoo ka dhacay magaalada boosaaso ee gobolka bari qaar ka mid ah dadkii daawada filimkan ayaa warbaahinta andalus u sheegay in filimku uu ahaa mid si qoto dheer u taabanaya dareenka islamarkaana uu soo bandhigay muuqaalo muhiim ah oo ay diiwaangeliyeen kaamirooyinka mujaahidiinta waxaan kusoo dhawacno magacayga layihaahdo absimed abshir abubakar deegaanka bulufulay filin aan daawatay oo alkitaab soo saartay magaciis fukul caani walaalee mujaahidiinta ah soo badbaadaya muslimiinta haa waa faraxsanahay haa
soo diyaariyey oo juhdigan soo bixiyay maxaa leedahay ilaahay garabkooda hagalow ciise yuusuf ciise fukul caani gaalada oo oo zaa'id loo dhammaynayo loo dhammaynaya haa iyo maxaabiista lasoo furayo haye mujaahidiintii meesha gal maxaa u ducaynaysaa ilaahay inuu jannada geeyo haye waa ku dhowa walaal magaca shaamni cimraan filimka oo fukal caali bal adiga maxaa ku soo jiitay
gaaladoo la dhammaynayo maxaabiistan lasoo furnayo haye maxaabiista aaday u faraxsanayn haa maxaabiista mujaahidiinta oo faraxsan silsilamayna ilaahay shahaadaha siiyo ilaahay jihaadkana ku sugo ilaahayna ku sugo dadka hadda xabsiyada ku xiran maxaad leedahay fariin u diraysaa hasabraan waa loo imaanaa insha allah waana xasuusanaa caaga intoon lagu fiirsaday waa filinkii oo fukul marka maxaabiista lasoo daynayaa si oo inta ku fiirsanaynaa maasha allah bal raggii camaliyadaas fuliyey bal maxaad leedahay هذه إلهي وبركة إلهي شو ده الله خاك بلان أنت أنت لما إلهي سودا كرجنا هذه لا إله هذه إنها سودا سودا ديارو متي ديارو ديارو ما شاء الله الحمد لله والله يران aan kusugnahay degmada boolifulay waxaan fiirsanoynaa filinkii filinkii foqol-aan ayaan fiirsanoynaa filinka iyo waxyaabuhu ka turjumayo maxaa ka mid ah filinka macnaha waxaa ku fiirsanay maxaabiis oo la soo daynay boosaas oo maxaabiis soo daynay waxaa kaloo ku jiro yemen oo laga soo daynay maxaabiis هذا فيلم كمان أنا مدلوم بدن أو محابيس ولا سوداني محابيس بدن أو معناها جلب بدن لك سوداني أنا في سنين waxaa ii soo jiitay micnaha xabsiga boosaaso oo micnaha intaas dad dhawaateen jira boqolaal dad laga soo boqolaal dad laga soo deeyay oo haddana ay isdhex fadhiyaan mujaahidiinta iyo dadkii la soo deeyay goobtooda ku soo noqdeen oo goobtooda ku soo noqdeen oo nabad ku soo noqdeen oo baashaalayaan oo wax wal micnaha micnaha xagag ay ku socdeen aan fiirsanayn maasha allah sidoo kale qaar ka mid ah dumarka muslimaadka ee ku dhaqan magaaladan ayaa si aada uga hadlay muuqaalka alkataa'ib waxaa caawa inta lagu daanaa filinkii oo aalasoo saaray xabsiga boosaaso an waxaa soo jiitay maxaabiista muslimiinta aa lasoo furfurta dhammaantood oo afar boqoloo maxaabiise filinka muxuu xambaarsanaa guud ahaantiis filinka wuxuu xambaarsanaa kood waxaan arkayn walaaleheen oo la dhibaateynay ka bacdina oo mujaahidiinta oo dhammaantood ay kusoo duuleen oo maxaabiista dhammaan lasoo furtay taas ay soo jiita dhammaan waxaa leenahay inuu ilaahay guul siiyo oo dhammaan meel kasta maxaabiista meel kasta ay ku jiraan saas camal usoo furtaan waxaan ugu diinay dadka joogan waxaa leenahay oo meelaha fadhiya derbiyaashan inay sii kacaan oo jihaad kusii biiraan waxaan leenahay maxaabiista meel kasta ay ku jiraan sabra waxaan waxaa idin soo socda geesiyaasheena insha allah wax filaga aad iyo aad u xiisa badan
walaalaha maxaabiist soo aada dhuweetaysan kabacdan mujaahidiin aad saa u furata maasha allah aan waxaas ashiida mujaahidiin oo maxaabiista saa furato kadibna masaabaxeen zaa'id aad iyo aad walala faraxsan lahaa waxaa fariin soo diraa intii sidii ka widiin insha allah kuni dhimin masal furuday intii uu socday bandhiga jawigu waxa uu ahaa mid degan waxaana goobta haraysay takbiirta dadkii isugu yimid goobta fagaaraha ah iyadoo dadku ay si dhow ula socdeen muuqaalada waxaana si aad ay u xiiseynayeen muuqaalada muujinaya guusha mujaahidiinta maadaama qeybaha hore uu lahaa saameyn gaar ah sida marka filimka lagu soo bandhigayo dhacdooyinka murugada badan ee laga soo wariyo xabsiyada ay ku xiran yihiin maxaabiista muslimiinta ugu dambeyn muuqaalkan lagu soo bandhigay fagaaraha degmada buulafulla ayaa noqday mid si weyn u soo jiitay dadweynaha degmadan sidoo kale fagaaro dhaca degmada tieglow ayaa isdaarkaasi laga daawaday sida uu ku warramayo cabdiqani maxmed
iyadoo maalmo ka hor mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee mujaahidiinta ay baahisay filimkii hadiyadda ciidul adxa almubaarak kaas oo ciwaankiisu ahaa fukulcaani waxaa filimkaasi goob fagaaraha ku daawaday boqolaal ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada tiyoglow ee xarunta wilaayada bokool filimkan oo ka mid ahaa aflaamta jihaadiga ah kuwa ugu saameynta badan waxa uu shaafiyey quluubta malaayiin muslimiin ah kadib markii ay ka soo muuqdeen maxaabiis muslimiin ah oo si gardarro ah loogu tacdiibinayay xabsiga sharta ee magaalada boosaaso ee gobolka bari boqolaalka maxaabiista ay ay soo furteen walaalahooda mujaahidiinta ee ku ribaadaya buuraha golis ayaa markii ay soo gaareen furimaha cisiga iyo sharafta waxa ay la kulmeen soo dhoween midii ugu wanaagsaneed taas oo ay ku hilmaameen dhibaatadii ay ku noolaayeen muddo sannado ah bulshada ku dhaqan magaalada tiyoglow oo sugayey ballanqaadka alkataib ayaa durbadiiba soo buuxdhaafiyey fagaaraha al irshaad kadib markii maamulka islaamiga ah uu iclaamiyey in filimkaasi la shidi doono daawashada filimka kadib waxay shucuurtooda ugu warameen warbaahinta islaamiga ah ee alandalos asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu magaca iyo halkaa joogto waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magaca meyle ree enis mayrka gobolka bokool gaar ahaan degmada tieglow ogmaa inta ka fiirsanaya filim muhiim ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala laabtamo muuminiinta ama dadka muslimiinta qulubtiyo shaafi oo markaan maxaabiis mujaahidiin ahoo inshagad bari kirnayt ilaahay subxaanahu wa tacaala mujaahidiin sababtiyo waa ka badbaadiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala inshaga intii suurtagelini meelaha ku furdaan iyagoo kanta ka daawani iyad iyadan insaamayti jazaakum allahu khayr mujaahidiinta maylan meel kastoo rogaan mayo arrintan oo kale si weyn baan insaamayti ini markuun dadka mujaahidiinta hoo markaan meelo rogo fuurta kajar ini garab shole nagadu ini dadka mujaahidiinta markuun macay shole nagadu intaasa dardaaran fadan jazaakum allahu khayran intii filankaana daawaday ma idinku baxay waxyaalo badan oo muhiima dad badan oo muslimiin ahoo markuu meelo ka jaraan oo markuu maxbiisahaayaan ini markuu inbadan mayla raa iyo meelo ka arusinyo haniinbati ini muslimiinta habsiyaalka laka dhawaatay haniinbati markaan dadka muslimiinta may lahaa meelo rogaan oo aan ka buraaragsanayn oo kamay baa ka buraarageena ini dad badan oo muslimiin ah habsiyaalka ka jaraan may laha walaalaas oo meelo ka jaraan ilaahay subxaana wa tacaala mayan ku baryana ini ilaahay hafakiyo in ilaahay subxaana wa tacaala markaan sugo in ilaahay subxaana wa tacaala haku fakiyo intaasa ilaahay subxaana wa tacaala aan ku tuuga waa dhoway walaal asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan caawa waxaan ku fiirsanay filan oo aad iyo aad u cajaacib badan ilaahay subxaana wa tacaala horta baaqiisi iyo baaqa rasuulka ka bacda markaan aniga oo sii fahanay ka bacda wamaa lakum allaa tuqaatiluuna fii sabiiliillah ilaa aakhiri alaaya insha allahu tacaala maanta waad u jeedaan xaqiiqada ay jirto waddanka inay dad muslimiin ah ay meelaha loogu dhibaatogelinay ay silsiladooda iyo waxyaalaha lugaha meelaha loogu dhuftay gebdhihii qisooyinkeeda oo meelaha aan ku aragnay oo filimka ajaacibta leh waxaa ka mid ah inay dhibaatada ay gaalada ay cadaawadda ay muslimiinta cadaawadooda aada ugu dheer tahay marka baaqa meeshan aan ugu dirayo waxaa ka mid ah ummadda soomaaliyeed dhammaanteeda khaasatan ragga jihaadka aan soo heleelin oo dhalinyarada ah walaal maanta waad u jeedaa meeshan adduunya waay berina aakhari waay nafsadaada ilaahay diintiisa u bixi jihaadkan maanta ku qeyb qaado insha allahu tacaala sidaasaa baaqa ugu diraya ummadda soomaaliyeed khaasatan ragga dhalinyarada jihaadka ilaahay subxaana watacaala soo gaarsiiyey fariintaasaan u diraya insha allahu tacaala asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu soo dhow waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu amaasantiin soo dhow halka caawa aad joogtay ee qaabka filimka u socday maasha allah sifayle nahniijidii ilaahay subxaana watacaala mujaahidiintaas maynka baryaana inta ilaahay hagga ka sugo unuun la jarna ilaahay subxaana watacaala markii mustadaafiinta lan gargaar yaddaada gargaare walaalayaalow maybwaa siinka farahni maybwaa insha allahu saadle jihaadka kuwada insha allahu ilaahayna soo dhammaantay insha allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mayba oo kanta ka fiirsanay firin ajaacib leh oo xamaasaleh mayba antuku salaamay wiilasha mujaahidiinta ilaahaa siin barakaay mayba siinaa walaalaha muslimiinta xabsada gobolka ee baryaha ku dhiideen oo lamada boqol oo muslimiinta ahaayeen oo mujaahidiinta ka jaarta oo gabdho muslimiinta ay ka jaarteen intaa ku dhiideen ilaahaa siin barakaay guul allah siin deersiin insha allahu biidnillaahi tacaala mayba meelun fariin unku diray wiilasha soomaaliyeed haddii oonsan melarayda muslimiin ee tiin oo dhiig muslim siin ka jar walaalayaaloo kaha kaan fiirdeen lamadan qofo mujaahidiinta ee masaakiinta aan fiirdeen kahasin arlaa insha allah bidnillaahi tacaala hugmayba daawanay filan eed eed qiireen le muslimiinta oo lax furudaha mujaahidiinta meel kastee roogda marwalbaba garabkeena insha allahu filimkan waxaa lagu soo bandhigay mid ka mid ah dagaalada malxamadda ah ee lagu beegsaday qalbiga cadowga iyadoo hadafku ahaa in lasoo furto maxaabiista muslimiinta oo sannado badan si gardarro ah loogu dhibaataynayay xabsiga murtadiinta degmada xiindheere oo dhacda wilaayadda islaamiga galgaduud waxaa laga daawaday isdaarkii dhowaan ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib marwaan maxmed ayaa warbixintan ka diyaariyey kadib baahintii alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ah muuqaalka duulaankii barakeysnaa ee furashada maxaabiista ee ka dhacaya xabsiga magaalada boosaaso ayaa filimkaasi waxaa goob fagaaraha ku daawaday bulshada ku dhaqan degmada xiindheere ee wilaayada galgaduud bulsho fara badan oo rag dumar iyo carruur isugu jira ayaa isugu soo baxay fagaaro ku yaalla gudaha magaalada kaasoo markii hore maamulka islaamiga u cilaamiyey in lagu daawan doono muuqaalka markii ay soo dhammaatay daawashada filimka bulshada xiindheere ayaa halkaasi kula hadlay idaacadda andalus iyagoona cabiray muuqaalka ay daawadeen walaalaha muslimiintaana waxaan leeyahay oo cadowgu xabsiyaashooda ku jira laydinma ilaabin insha allahu tacaala waana laydiin imaan doonaa gacanta mujaahidiintuna waydiin soo gaari doontaa sabra oo la sabartaba gaalada hana u jilcinnina hana ka tanasulinina diintiinna allah subxaana wa tacaalaana aamina mar aan dheerayn waydiin soo gaari doontaa gacanta mujaahidiinta dhammaan ummadda muslimiintaana waxaan leeyahay walaalayaal maanta waad arkaysaan halka ay marayso cadowtinimada gaalada cabsiyada caalamka ay ka buuxiyeen muslimiinta marka insha allahu tacaala dhammaan insha allah ummadda muslimiinta aanu istaagno jihaadka iyo diinteenna islaamka
bismillahi raxmaan raxiim anagoo maanta joognay degmada xeendheere fagaare waxaan ku daawanay filimkii cusubaaye ee ahay munaasabadda ciidul adxaa filimkan oo taabanayay qulubta farxadna nagu beerayay taas oo ka tarjumaysa soo deynta maxaabiista muslimiinta ayaa maanta meeshaan ku daawanay ilaahayna subxana wa tacaala qalbiganada ugu qaboojiyey filinka meelaha ugu muhiimsan waxaa kamid ahayd sida walaaluhu usoo sabreen oo safarka dheer usoo galeen si ay u badbaadiyaan oo xabsi uga sii daayaan walaalahooda muslimiinta ah iyagoo ku dhaqmaya xadiiska nebiga ahay fukul caani qofka maxbuuska hala sii daayo marka waxaa ilahay kala jeedaynaa inuu dadka muslimiinta ah xirina soo daayo kuwa hadda xabsida gaalada ku jiran oo sabar iyo dulqaad ilaahay oo siiyo oo iimaan ku sugnaadaan asalaamu calaykum waa umu caaisho oo joogta degmada xiindheere halkan waxaan ku fiirsanay filan aad iyo aad u khaymo badan waxaan ku fiirsanay muslimiintii laga soo daayey xabsiga boosaaso taas oo aad noo farxad geliday iyo mujaahidiinta oo meel aad u adag maraya ilaahay subxaana wa tacaala dembigooda ha dhaafo jinnadana bishaare allaha uga dhigo mu'miniinta la soo deeyana ilaahay subxaana wa tacaala ha u gargaaro waxaan tahniyad halkaan uga diraynaa mujaahidiinta furimaha ku jiro oo aan cirdigooda iyo sharaftooda u xijaabannahay ilaahay subxaana wa tacaala kor ha ka dhigo dhibaatada ay ku jiraanna ilaahay bedel ka wanaagsan ha ugu bedelo kuwa oo shahiidana ilaahay shahaadada ha ka aqbalo kuwa dhaawaca allah ha noo shaafiyo kuwa furimaha ku jirana ilaahay ha noo sugo xabsi kastana insha allah waxaan sugaynaa insaan oo kale loo soo furto annakana halkan duca iyo tahniyad ayaan uga soo diraynaa walaalihiina ku jiro xabsiyaalka oo ay ka mid yihiin muslimiinteenna aada loo xusuuqayo ee falastiin ilaahay subxaana wa tacaala ha ka dulqaado musiibada iyo dhibaatada haysata ilaahay subxaana watacaala hayna muslimiinta meel walibay joogaana dhibka allah ka dulqaado mujaahidiintana guusha iyo gargaarta ilaahay subxaana watacaala ha u badiyo dagaal waliba ay aadaan mujaahidiinta ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu guusha ku sigo muuqaalkan ayaa noqday mid shaafiyey quluubta muslimiinta ah kadib markii kaamirooyinka alkataayib ay ka soo muuqdeen libaaxyada islaamka oo jebinaya albaabada xabsiga magaalada boosaaso islamarkaana halkaasi ka soo furanaya maxaabiista muslimiinta ee dhibaatada ay ku hayeen maleeshiyaadka murtadiinta walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda oo warkii subaxnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilgan waa nagacintaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu